bismillahi raxmaan raxiim magaciisa waxaa la yihahdaa sarkaalkaasi axmed cali cumar sacuudi ayaa la yihahdaa sarkaalkan wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan nabad sugidda wuxuu ahaa sarkaal oo dhalinyaro ah oo aad aad aad aad qaali ugu ahaa ayuu ahaa dhammaan ummada soomaaliyeed iyo hawlaha uu hayay ma aysan ahayn oo besa kuma koobnayn in uu ahaa sarkaal oo nabad sugida bese muusan ahayn waxaa jirta inuu qabanayay hawlo badan oo ay kamid tahay wuxuu ahaa ninka u qaabilsan dhanka waxaan loo yaqaano joint operationska laga sameeyo nin dhalinyaro ah oo si fiican wax soo bartay wakti fiican wax soo bartay jecel inuu waddankiisa wax u qabta ayuu ahaa nin luqadaha ka dhisan ayuu ahaa inta badanna dadka ku noolaa meelaha ka baxsan waddanka ayuu ahaa laakiin rabay inuu hadda iyo waktigii ugu dambeey o dhan inuu geliyo waddankiisa wax badan loo qabta ayuu ahaa
xagee ayuu ka yimid
uu ka yimid u k ayuu ka yimid oo hataa u haystaa dhalashadeeda uu haystaa wuxuuna ka shaqaynayay muddo dheer ayuu hadda ku jiray ilaamaha ammaanka gaar ahaan uu ka dhex shaqaynayay amniga wuxuu ahaa nin waktigiisi oo dhan u huray inuu ka shaqeeyo arrintaas amniga ah ayuu ahaa nin aan aad aniga shaksiyan anugu aqaano aqoon dheer anugu laha ayuu ahaa axmed soodi wuxuu ahaa nin dadaal badan oo wakti badan inuu ku dhumiyo dalkiisa aad u jecel ayuu ahaa waxaana dhacday maanta in argagixisadu ay ku xirtay baabuurkiisii igu xirtay waxyaabaha qarxo marka intaas waayo hadda inta aan aan ka ognahay ugu muhiimsan in baabuurkiisi lagu xiray xilli duhuradii ah ama xilliga soomaalida u taqaano labaiyo tobanka iyo qadar daqiiqada ah ayaa loogu xiray waxaa la saarnaa baabuurka asaga iyo wiilkii darawalka uu ahaan jiray ayaa la saarnaa meeshu waxay ahayd me meel ka agdhow xaafadii ama gurigiisiba sidii deganaa sidoo kaleeto hotelka loo yaqaano skes juba ayuu ahaa meesha lagu lagu xiray isaga oo shaqooyinkiisa usoo socdo oo ku leexda meel inuu kaga shubto shidaal baabuurka ayuu qaraxa baabuurka loo taabtay saas ayayna ku geeriyooda alla unaxariiso eheladiisina waan uga tacsiyeynaa dhammaan ummadda soomaaliyedna uga tacsiyeynaa marka ma jiraan dad loo qabtay ama baaritaan socda ciddii ka dambeysay dilkiisa
ninkan sarkaalkan siaan kuu sheegay waa sarkaal muhim ayuu ahaa dawladda waa muhim u ahaa sarkaal muhim u ahaa nabad sugidda ayuu ahaa marka hataa baabuurkiisa iyo meelaha uu dhigo iyo waa meelo aan rajaynayno in la heli doono waxaan ku dhahayay waxyaabihii sababay saan isleenahay inkastoo maanta xilliyadaasi loogu dhejinayay wax baabuurkiisa uu markaasi magaalada inuu ka adeeganayo oo xoogaa hawlo oo asoo gooniya uu qabsanayay haddana baabuurkiisi iyo meelaha uu dhigtay baabuurkiisi iyo intaasoo dhan baaritaana ayaa ku socdo kasoo kordhaana waan soo sheegi doonaa insha allah haddii ilah yihahdo inta badan saraakiisha ushaqeysa hay-adda nabad sugidda waxay bartilmaameed u yihiin kooxda al-shabaab qaraxyay ku dhintaan wadooyinkaa loo istaagaa inta badan waxaa la dhahaa saraakiisha nabad sugidda ushaqeysa marka horeba maahan inay noqdaan dad ay dadku yaqaanaan oo la bartilmaameedsan karo qaab sida ahay nabad sugiddan ay u shaqeysaa hadda jirta ahy marka la firiyo qaabka nabad sugidda caalamiga ay u shaqeeyaan sidee lagu ogaadaa qofkii oo nabad sugidda ka shaqeeya aada umahadsan tahay sarkaalkan hadda aan kuu sheegayo qaabka hadda aad idinku soo gaadheen warbixintiisa iyo qaabka aan aada loogu ogeyn howlaha uu qabanayo waxaad dareemaysaa inuu ahaa sarkaal nabad sugida oo haddana shaqadiisa qaabkii la rabay inay uqabtaan uu qabanaayo laakiin cadow aqoon u yeeshay oo lahaa oo ogaa macnaha ayaa un salkaani geystay ummadan soomaaliya ogtahay oo wax badan uma kala qarsoono shaqooyinka la qabanaayo waa shaqooyin oo waxaad dareemaysaa in ay noqonayso in tusaale ahaan oo kaleeto warbixino iyo waxaan ku dhahay in la wadaago waxaan ku dhahay cadowga meelaha uu joogo inuu waxaan ku dhahayy ay hesho waxaan ku dhahay hay-adda iyo dhammaan laamaha ammaankooda dhalinyaro u diyaarsan oo aqoon badan leh oo dhisan oo waxaan ku dhahay haddii loo bahda xataa in wixii lagu sameeyo turjumaadiye oo luuqado kaleeta ah in waxaan ku dhahay loo turjumi karo marka wuxuu ahaa nin aada muhiim u ah ogaanshaha ma garan karno de annagu laakiin soo gudbinteyna hadda annaga aan soo gudbinayno ilaanu ku sheegaynaa wuxuu ahaa ma ahaana cid horey oo usii taqaano aniga aan isleeyahay way jirtaa ma jirto laakiin cadow ayaan isleenahay ayaa gacantiisa waxaan ku dhahay ayaa ilahay ku sababay waana shiid ayaan isleenahay annagu insha allah ilahay ka rajaynaa inuu sanatii firdays oo ka waraabiyo